walaalayaal waxaan kaloo xusayaa inaynaan ku qaybsanayn oo aynu ka midaysannahay nabadaynta iyo xasiloonida jamhuuriyadda somalilan waxaannu diyaar u nahay sidii madaxdii igu horraysay ee axsaabta halkan ka hadasha ay sheegeen inaannu qaranka iyo xukuumadda iyo dhaqanka iyo culimmada iyo ganacsatada iyo dhallinyarada iyo haweenka kala shaqayno nabadaynta jamhuuriyadda somalilan waynu ognahay dhibaata ka jirta laascarood laakiin waxay nooga baahan tahay nabadayn togdheer laftigiisaa shaqaala ka jirtay maalmahan waxaanu ugu baaqaynaa inagoo eegayna duruufahayna haysta dadka deegaanka gaar ahaan gobolka togdheer iyadoo shaqaaladu ka jirtay inay nabad qaataan nabad qaataan waxaa qaar ugu hadaqayaa xildhibaannada golaha wakiilada oo arrintaa gobolka togdheer deminteeda si gaara uga qayb qaatay muddana halkan ugu sugnaa iyagana si gaaraan uga mahadnaqaya arrimaha qaranka qarankaanu kala midnahay kala midaysan nahay